maanta oo ay tahay taariikhda afar labaatanka bisha tobnaad laba kun toban iyo shanta waxaa shir aan caadi ahayn oo deg deg ah lagu qabtay madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya shirkaas oo ajandihiisu ahaa sidii loo xaqiijin lahaa amniga shirka maanta golaha wasiirada waxaa ka soo baxay go'aan ah in laga bilaabo maanta oo afar labaatanka ah taariikhdun ay tahay tobanafar labaatanka bisha tobnaad laba kun toban iyo laba toban iyo shanta in aysan jiri doonin goob la isugu yimaado shirar siyaasadeed ama ahaan lahayn ama shirar nooci doonaanba ha ahaadee amniga wax u dhimi kara inaysan jiri karin ayadoon ogolaasho looga haysanin wasaaradda arrimaha gudaha go-aankaasi oo golaha wasiiradu ay isku raaceen oo si wada jira oo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan hogaaminayey oo mugsho guddoominayay go-aankaasi si wada jira waxaa loo qaatay cid allaala cidda rabta shacabka soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin inay shiraan shacabka soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin inay afkaartooda maaragtay ay gudbiyaan waxay xaq u leeyihiin inay maaragtay oo isu yimaadaan oo wax isu sheegaan hase yeeshee waxaa muhiimaddu ay tahay in ka hor inta aan la qabanin shir ama isu imaatin waa in marka ugu horeysa laga soo lasoo weydiistaa ogolaansho wasaaradda arrimaha gudaha hoteelada shirarka lagu qabanayo sidoo kale waxaan u sheegaynaa in aysan jiri doonin wax shir ah oo lagu qaban karo hoteelada oo aysan ka warqabin wasaaradda arrimaha gudaha wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu